Qaar ka mid ah beeralayda waraabka ku shaqeeya degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa markii ugu horeysay ku guulaystay in ay ka soo saaraan dalagga bariisa dhulbeereedyada ay ku waraabiyaan webiga Juba. Tani ayaa lagu sheegay inay tahay tallaabo hor leh oo dhanka horumarinta beeraha ah maadaama beeralayda ay hore ugu tiirsanaayeen dalagyada sida galeyda, sisinta iyo digirta. Soo saarista bariiska ayaa timid kadib dadaallo ay beeralayda sameeyeen iyagoo kaashanaya aqoon kororsi iyo tallaabooyin ku salaysan deegaanka qaar ka mid ah beeralayda baardheere oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in guushan ay dhiirigelin u tahay in la ballaariyo tacabka bariiska ayna rajeynaya in gobolka geedo uu mustaqbalka noqdo mid kaalin muuqda ka qaata wax soo saarka bariiska gudaha soomaaliya runtii hawsha tan waxaa bilaabay oo ku dhiiraday oo ku guulaystay hal abuure daahir xasan maxamed markuu arrintaa ayadaa sameeyey oo ku guulaystay qaar ka mida beeralayda degmada ayaa arkay arrintii ayay aad u soo jiidatay kadibna waxay go'aansadeen laftirkoodu inay sameeyaan barnaamijka asaga ay la qaadaan ay dhaqaajiyaan waxayna la baxeen magaca ah dalagbila iskaashatada beeralayda dalagbila waxaan u baahannahay tan saliidda inaan ceshino magaalada ku ceshino waxaan u baahannahay tan qamadiga ama burka inaan magaalada ku ceshino waxaan u baahannahay tan sokorta sokorta basiid ayadana waa la abuuri karaa waxaas layna ceshinaan u baahannahay si magaalada iyo koritaanka nolosha iyo dadkii dadkan cararaya hota ka cararaya maxaan ku degmooyinka ka cararayo badaha ku dhammaanayo fiyujir la'aanta iyo maqsuuntahay yacni wax u muuqda aysi jirin oo qaxaya waxaasoo dhan wax la maamulo kara weeye haddii annaga aan fahanno meesha dhiigbaxa uu nooga socdo arrintan dhiigbax weeyaan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay macnadiin samayso qof kasta oo wax qaban karana hadday maamul tahay hadduu oday yahay hadduu beeraley yahay mas-uuliyadda meel kastaba xataa gurigaada ku abuur maalad weyn haddaad deganta xataa maalad weyn haddaad haysato qayb gurigaada ka mida xataa ku abuur intaa soo korortay aad iyo aad baana u boorinaynaa intaas markaan ka gudbo waa in loo gudbo in horumarintii iyo wax soo saarkii beledka in lagu tilaabsado khubarada beeraha ee deegaanka ayaa qudhooda tilmaamay in guushan ay muujinayso awoodda dhabta ay leedahay beeralayda soomaaliyeed haddii la helo taageero iyo tababaro joogto ah